maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaad ogtihiin in ay ka mid tahay hay-adaha dastuuriga ah oo ay leedahay dowladda federaalk soomaaliya ay kamid tahay hay-ad kamid a hay-adaha dastuuriga ee dowladda soomaaliya ay leedahay waayo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ka kooban tahay darajooyin aniga hadda tusaale ahaan meeshaan gudoomiyaha ka ah waxaa la maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa jirto maxkamad la yirahdo maxkamadda sare ee racfaanka ama maxkamadda racfaanka ciidamada qalabka sida markay maxkamadda darajada koowaad qofka xukun ku gaarto waxaa mar walba maqashaan waxaa kamid a waxaa u banaan eedeysanaha cid hadduuna ku qancin xukunka maxkamadda racfaan si dib loogu hubiyo oo xuquuqda eedeysanihii uu lahay si si dhaba loo hubiyo eedeysanahana hadduu jiro qaladaad sharci ah ee maxkamaddu samaysay loogu saxo maxkamadda kale waxaa jiro xafiis kale oo layirahdo xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida xafiiskaas waa xafiiska marka koowaad ay dacwadu kasoo bilaabato marka uu qofka eedeysanaha hubiyo in dembi dhacay eedeysanahuna galay saas uu soo gudbiyey maxkamadda heerka koowaad maxkamadda heerka koowaad markay go-aan ka qaadato kadibna sidaasuu maxkamadda sare ku tagaa si mar labaad loo hubiyo macnaha eedeysanaha eedda loo haysto waxaa jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida maxkamadda darajada koowaad aniga gudoomiye aan ka ahay waxay leedahay furuuc maxkamadda marka koowaad fadhigeeda waxaa waaye muqdisho oo caasimada muqdisho fadhigeeda waxaa jirto maxkamaddii qeybtii lixdamaad oo ka shaqeyso gobolada baay iyo bakool iyo gedob waxaa loogu talagalay maxkamadda layirahdo maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda lixdamaad waa farac kamid a maxkamadda darajada koowaad waxaa jirto iyadana maxkamadaas baydhabay xarunteeda tahay hadda way ka shaqaysaa waxaad ogtihiin tiyeglow inaan tagnay oo maxkamadda ka furnay waxaad ogtihiin baydhabo inay usbuucyada hadda ugu dambeeyey ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka fulinaysay xukuno oo ciqaabo waaweyn ay ku jiraan oo toogasho dil ay fulisay dad qof lagu helay inuu dad dilay oo dhibaato u geystay lagula fuliyey maxkamaddaas waxay gaartaa iyadana go-aano saas waaweyn ay gaartaa sida dilka iyo xabsiyada iyo wax walba oo maxkamadda darajada koowaad ee xamar ay qabato ay qabataa waana farac ka tirsan maxkamadda ciidamada xamar waxaa jirta maxkamadii darajada koowaad ee gobolada dhexe loogu talagalay qeybtii kow iyo labaatanaad loogu talagalay inay ka howlgasho oo gobolada dhexe maxkamadaas waxay ka dhisan tahay idana caasimadeeda hadda meesha fadhida caasimada gobolka hiiraan beledweyne ay fadhigeedu yahay way shaqaysaa way howlgashaa iyadana sidoo kale sida tan maxkamadda baydhabo iyo xamar oo kale waxay qaadaa dacwooyinka waaweyn oo la xiriira ciidamada qalabka sida iyo kuwa kale ee maxkamadda ay qaado oo kamid tahay argagixisada shabaabka oo kale ay kamid tahay yay qaadaa maxkamaddaas iyadana waxaad ogtihiin inay mar walba xukunno waaweyn iyadana ay saas ku gaartay fulisay qaybahaas ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka kooban tahay ugu horaantii waan gartay hadda waxaa noo sheegtay inay ka furan tahay magaalooyin ay kamid tahay muqdisho iyo baydhabo iyo beledweyn oo lixdan waa lixdanaad iyo koo iyo labaatanaad iyo kale iyo magaaladan xarunteed weyn ay tahay waxa loo igmadana waa hawshii ku saabsanaa ciidamada qalabka sida sida magacaas hadda wadato marka hawshaas iyada ah qofka maxkamadda la horkeenaayo ee runtii ama xabsi mutaysanaayo ama weynaayo runtii darajii masab u lahaa ciidamada dhexdooda ama qofkii xataa naftiisa uu si kuweynayo eedeymahaas iyadahay siyaabaha ay maxkamaddu u qaado marka aan jeclaan lahaa sida ay ku timaada eedana tarkeeda maxkamaddeena qofka eedo toos isagama imaanayso nidaamyo kale iyo hay-ada idiin soo martaba jirtaa
maxkamadda ciidamada qalabka sida sidaad sheegtay waxay maxkamad u tahay ciidamada qalabka sida qofka eedeysanaa ah oo ka tirsan ciidamada qalabka sida markii la tuhmo inuu galo dembi uu galay lagu tuhmo waxaa la geeyaa oo xiro saraakiisha asiga ka sareysaa soo xirta waxayna geysaa hogaaminka baarista markii baaristiisa ay bilaabato oo baaraha kiiska usoo baxdo in dembiga eedeysanaha lagu eedeynayo uu yahay mid sax ah wuxuu soo gudbiyaa xeerdhaanta ciidamada qalabka sida xafiiska xeeranta ciidamada qalabkiisida markuu yimaadana xeeraalyuhu doorkiisa waxaa waaye inuu hubiyo inuu dembi jiro eedeysanahuna uu yahay midkii galay taa markay u caddaatay kadib xeeraalyaha sidaas uu maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta darajada koowaad oo uu soo gudbiyaa si loo maxkamadeeyo eedeymaha loo haayo maxkamada loola horgeeyo sidaasay marka koowaad ay maxkamadda darajada koowaad oo ku maraa ay go-aan uga soo saartaan iyadoo maxkamadda darajada koowaad go-aankeeda uu markasta eedeysano ka qaadan karo raacfaan haddii uusan ku qancin maxkamadda ciidamada qalabka sida eedeysanaha horyimaada ama eedeysanayaasha ay la hor keeno waxay leeyihin xuquuq fara badan xuquuqdaas waxaa ka mid a xuquuq dastuuri ah oo ay ka mid tahay eedeysanaha marka koowaad uu la xiraayo wuxuu xaq u leeyahay eedeysanaha in loo sheego in uu qareen qabsan karo in loo sheego dembiga iyo sababta loo xiraayo in loo sheego eheladiisa iyo goobta lagu xiraayo eedeysanaha in loo sheego u sheegto intaas xuquuqda eedeysanaha waana xuquuq dastuuri ah waxaad ogtihiin qodobka soddon iyo shan ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu dhigaa wuxuu ka hadlaya xuquuqda eedeysanaha wuxuu dhigaa in ka badan soddon iyo saddex tirsi oo dhammaan ka sheekeynaya eedeysanaha xuquuqda uu leeyahay xuquuqdaas dhammaan maxkamadda way ilaalisaa markii eedeysanahu uu saas loogu sheego eedeysanaha haddii uusan qareen qabsan karin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u qabataa qareen u dooda kuna matela sharciga si eedeysanaha xuquuqda uu leeyahay ay maxkamadda loogu horcadeeyo eedeysanaha qareenkiisa ugu horcadeeyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida eedeysanaha la horkeeno xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid a markii maxkamadda la horkeeno waxay u faahfaahaysaa garsooraha maxkamadda ama guddoomiyaha markaas maxkamadda hogaaminayo wuxuu u faahfaahiyaa eedda loo haysto asigoo u sheegay in ay u furan tahay jawaabaha si xor ah inuu hadlo uga jawaabo eedda loo jeedinayo asigoo si xor ah ama u dafiri karo eedda oo dhigi karo waxba eedan kama jiraan ama u sheegi karo wixii ka jira ama dood walba iyo wax walba uu qabo maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa markuu taagan yahay si xor ah iyuu eedeysanaha isaga difaaca asigoo kaashanaya qareenkiisa eedda loo haysto eedeysanaha maxkamadda ciidamada qalabka sida hortaagan xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid ah dacwooyinka markii lasoo gebagabeeyo ama markii cadeymaha xeerxeeryo u ahay soo bandhigay kadib eedeysanuhu waa qofka ugu dambeeya ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor intaana la xirin garmaqalka hadla waaye si uu u sheego una faahfaahiyo cadeymihii maxkamadda la horkeenay iyo wixii uga baxay asiga iyo wixii asiga lahay qaladaadkuu lahay u sheego oo eedeysanaha mar kasta iyo iyo dacwo garmaqalka xilli kasta oo maraayo eedeysanuhu xuquuqdiisa ka mid tahay inuu mar walba hadlo taa waxaa usii dheer inuu marka ugu dambeyso eedeysanaha intaan maxkamadda xiran qofka ugu dambeeyo hadlo uu asagu yahay eedeysanaha waxaan sheegnay inuu leeyahay xuquuq weliba xuquuq dastuuri ah oon maxkamaddu aysan waxba ka bedeli karin uu leeyahay waxaa ka mid ah xuquuqdaasi eedeysanaha xukunkiisa in aan saldhig looga dhigi karin qiraalo amba waxyaabo asiga lagu qasbay xukunkiisa inaan saldhig looga dhigi karin waxaad maqashaan marka qaarkood in tviyada iyadoo laga wareysanayo eedeysanaha wax qirtay eedeysanaha saas yeelay ninaa saas yeelay lahay maxkamadda ciidamada qalabka sida hadallada oo tviyada laga dayhayo ama hogaanaka baarista looga soo qoro ma tixgeliso maxkamaddu eedeysanaha markuu u yimaado maxkamaddu waxay u sheegtaa in maxkamaddii uu hortaagan yahay xor uu yahay goob cadaalad uu taagan yahay haddii uu dembi leeyahayna aanad looga waaba doonin haddii uu dembi lahaynna uunan lagu xadgudbi joonin sidaas darteed wixii bal eedda ka jiro hadal aa la dhahaa asigoo xur ah oo aan jeebeysnayn weliba laga saaray dadka askarta keentay banaanka loo saaray asigii maxkamadda keliya uu ka hadlaa markaasaa waxaa la dhahaa eedeysanaha maxkamadda horteeda markuu ka sheego si waafaqsan qodobka lixdan iyo sideed ee xeerka habka ciqaabta markuu ka sheego wixii say wax u dhaceen hadduu dembiga si cad u sheego inuu asaga galay taasaa waxaa la dhahaa qiraal maxkamad markuu hortaagan yahay lama dhaho qiraal marka uu maxkamad intaan la horkeenin kahor uu hay-adaha baarista amba ciidamada ammaanka oo ag joogo waxyaabaha uu sheego maxkamadda ma tixgeliso taana horey u dhacday dad badan oo laga sii daayay tviyada markii maxkamadda la keenay inay dhaheen cabsi aan ugu kaliftay sidaasna maxkamadda ay xorriyadood ugu celisayba wayna dhacday arrintaas
waan gartay ciidamadan afar qeybood leeyahay hadda inta u dugsan dowladeena oo asluub iyo military iyo booliis iyo nabad sugida maxkamadda marka laga hadlaayo dadka qaar a aaminsan keliya inay u furan tahay ciidamada milatariga oo kale xukunada inta ugu badan waxay ku dhacaan milatariga dadka markay maqlaan ama ciidamada xooga dalka guddiga maarinta sideed maxaa ka leedahay
horta waa su-aal muhiima maxkamadda ciidamada qalabka sida xilligan hadda la taagan yahay waxay qaadaa dacwooyinka la xiriiro dhowr dacwooyin oo waxay qaadaa muhiim u ah dalka waxay la qaadaa sida magaceeda ka muuqda dacwooyinka la xiriira guud ahaan ciidamada qalabka sida haddii aaleed boliis haddii aaleed military haddii aaleed asluub iyo nabasugid midowaamida waa laga yaabaa ciidamada militarigu inay yihiin kuwa shaqada uga adag uguna badan dalka qabto sababtoo ah ciidamadu waxay tagaan furmaha waxay la dagaalamaan dowladiidka dadka ah nabadiidka ah waxay la dagaalamaan qof walba oo dowladda kusoo dhex laabto dhibaatada shacabka la xoreeyey inuu dhibaato u geysta rabo ay kusoo laabtaan way la dagaalamaan shaqadaas badan waxay keeni in ay dhacaan qaladaad ay dhacaan shakhsiyaad ka tirsan ciidamada ay qaladaad sameeyaan taa way dhici kartaa inay u badiso ciidamada militariga laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay maxkamad u tahay qaadaane kiisaska la xiriira ciidamada qalabka sida waxaa xusid mudan maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay qaado kiisaska la xiriiro shabaabka kiisaskaas oo al-shabaabka la xiriiro waxaad ogtihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay isticmaashaa xeer la yihahda xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida xeerkaas wuxuu mabaadi'diisa guud ay ogolahayaan in maxkamaddu ay mataqaanaa ay maxkamadeyn karto ciidamada qalabka sida iyo dadka isku abaabula qaab ciidan taas iyadoo laga duulaayo iyo asbaab kale oo fara badan oo ka mid tahay shabaabku waxaa marka hore maxkamaday jiray maxkamadaha shiilka ah markay maxkamaday jireen waxay iska wareejiyeen warqadna ay ka qoreen inayn maxkamadii keeni sababo la xiriiro oo u badan ammaanka maadaama ay shabaabku yihiin dad mataqaanaa si qaab ciidan intay daris kasoo gashtaan meelaha qaarkood weerara maadaama ay yihiin dad hubka ku qaraabta maadaama yihiin dad abaabulan oo la yaqaano marka taas asbaabahaas fara badan idoo jiraan maxkamadda ciidamada qalabkiisida waxaa lagu wareejiyey in ay qaado maxkamadeynta dadka ka harshaqeeya argagixisada sida shabaabka oo kale ah iyadana ma wareegsan waxaa lagula wareejiyey xeerar xeer madaxweyne markii sharyaqaanada iyo isku tageen dowladda dhammaan waxaa lasla gartay in maxkamadda ciidamada si kumeel gaara ay usii maxkamadayso shabaabka maadaama iyada nafti iyadoo laga duulayo xeerkeeda ciidamada naftigiisa inuu tilmaamaayo in dadka noocaas oo kale ah ay maxkamaddu maxkamadeyn karto xeerkii la dagaalanka argagixisadana u dhisneen maxkamadda argagixisada gaar u ahna ay dhisneen sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay iyadana sida ciidamadoo kale u maxkamadaysaa dadka la xiriiro dadka la xiriira kiisaska la xiriiro shabaabka iyo argagixisada guud ahaanba la xiriiro maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadana way qaadaa marka aan usoo laabano nidaamkan ku saabsan shabaabka ama nimankan dowlad diidka ah ee argagixisada u adeegno ee dalkeena jooga dhibaatada ku haya ayaga waxaa ii sheegtay nidaamkii ciidamada markaan ka hadlaynay in taliskiisa uu ku yimaado hogaankaas uu ku yimaado baaritaan kadib maxkamadda loo soo gudbiyo ayaga kuwaan waa lasoo qabtaa oo ciidamaha maana ka shaqeeyo boolisiina suugba ha u badnaadaane oo inta badan dacwadooda ay ku timaadaan tan iyadahay marka arrintan runtii nasarkeeda waxay u baahan tahay xoogaa badan oo macnaha laga bixiyo bal sidee kusoo bilaabataa ilaa markay idin soo gaaraysa nidaamka ay soo marayso ilaa intaad kala socotay intee lagta
qofka sida loo soo qabto si toosa maxkamadda looguma geeyo waxaa u badan inta badan hay-adda sirdoonka iyo nabsugidda qaranka waxay leedahay hogaan baaris hogaankaas inta badan wuxuu ka shaqeeyaa kiisaska laga xiriiro argagixisada uu dabagalaa qofka markii looga shakeeyo inuu arintaas lugku leeyahay waxaa waxaa looga yeeraa hogaanka baarista waxaa la geeyaa hogaankaas hogaankaas wuxuu baaraa in qofkaani arrinta lagu sheegayo oo ah argagixiso iyo shabaab dowlad diidka dowladnimo diidka in uu ka baaro haddii hogaanka ay u caddaato in arrintan oo ah shabaabnimada iyo dhibaatada dhibaateynta ummadda uu lugku leeyahay qofkaani waxay samaysaa waxay sameeyaa waxay samaysaa mataqaanaa waxay usoo gudbisaa xafiiska xeeraanta ciidamada xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida xafiiska xeeraantana sidaas wuxuu u soo gudbiyo xafiiska xeeraanta markay u cadaato in qofkaana la eedeynayo uu ka mid yahay arrintaas dadka ururkaasi isla markaana uu galay dembiga asaga wuxuu usoo gudbiyaa maxkamadda sidaasaa lagu maxkamadeeyaa waxaa xusid mudan maxkamadda ciidamada qalabka sida in aysan haba yaraatay aysan qaadin dadka la xiriiro dadka shacabka ah ama dad rayd ah maxkamadeyntooda sababtoo ah qofka in uuna rayd ahayn waxaa lasoo marsiya intaasoo baaris waxaa la marsiyaa hogaanka baarista ah hubiyo inuu ka tirsan ummadaas mar kale waxaa hubiyo xafiiska xeeraanta kadib aa loo soo gudbiyaa in markaas laba mar marka lasoo hubiyo kadib ee maxkamadda darajada kuwaad qaadaa haddii u caddaato inuu qofkaas ka tirsan yahay saasay go-aan uga gaartaa haddii aysan u caddaadan cadeymaha la keenan ay ku filneen sidaasay xorriyaddiisa ku siisaa hay-adaha oo hay-adahan soo saaro eedaha eedaha caalamiga mar walba waxaan u sheegnaa in maxkamadda ciidamada qalabkiisida maamulkeeda waxay ugu yeeraan in ay soo galaan in ay imaadaan xafiiska ciidamada qalabkiisa maxkamadda ciidamada si ee looga qanciyo waxyaabaha ay isleeyihiin maxkamaddu way samaysaa ama waxyaabaha aysan ayaga fahmin maxkamadda ciidamada qalabka sida shaqooyinkeeda waxay qabataa maalin cad wax qarsan maaha tviyada laga arkaa waxyaabaha ay cogsatan waa waxyaabo cad oo sharciga dalka iyo ashruuca dalka u taala ah sidaas darteed hay-aduhu inta mar ay maxkamaddu uga baaqday inay yimaadaan mataqaanaa inay yimaadaan xafiisyada ma aysan imaanin taas maxkamadda ciidamada qalabkiisida maamulkeedu waxaa u arkaa in ay hay-aduhu diyaar u ahayn inay helaan xog rasmi ah oo ay ka helaan dadka go-aanada ay ka gaarta maxkamadda ciidamada qalabkiisida kaliya waxay ku ekaadaan hay-aduhu in ay wareystaan qof aanan dalka joogin oo tusaaleahaan meesha u dhow oo nairobi joogo kaas xogta iiga ku qaadanaya hadalkiisana ay soo saaraan qoraan ay leeyihiin waxaa la sameeyey sidaas arrintaasi maxkamadda ciidamada qalabkiisa waxay leedahay waa waxba kama jiraan dadka rayda maxkamaddu ma qaado waxyaabaha ka yaabiya maxkamaddu waxaa kamid ahay waxay soo saareen labaatan iyo sagaal qofooda sanadka gudihiisa la toogto labaatan sagaal qof iska daaya guud ahaan maxkamadda intii dib loo yeegleelay maxkamadda ciidamada qalabka sida labaatan sagaal qofood ma dhammaaba dadka la toogto togasho lagu fuliyey markaasay waxay dheheen bish sanadkan dhowrka bilood lasoo dhaafay lagaa sagaal qofood la toogto taa waxay ku tusinay meesha ay ka qaadanayaan xogta yacni si ay u liidatay ku tusinay iyo xogta xaqiiqda si uga fog tahay ayay ku tusinay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku dhaqantaa sharciga shuruucda dalka u yaalo waxaad og tahay ummadu waxay ku heshiisaa ummadu waxay ku dhaqantaa waxay ku heshiiso maalin horeeto waxyaabaa warbixinta ay soo saartay qarban midoob waxaa kamid ahayd maalinta loogu soo horjeedo dilka dilka in maxkamaddu ciidamadu ay dil fuliso shuruucdaday ku taallaa weliba waa arrin dastuuriyaho dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlayaa diinta iyo dowladda wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dowladda diin aan islaam ahayn lama faafi karo laguma faafi karo dalka lama soo saari karo sharci aan waafaqsaneyn mabaadi'da guud shareecada islaamka iyo maqaasideeda taa waxay ka dhigan tahay sharciga islaamka wuxuu tilmaama in la raaco xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerarka guud ee dalka u yaallo waxay dhigayaan qofki qof dilaa oo weliba kas u dilaa qofka qof dilaa keliya maaha qofka qof dilaa oo weliba kas u dilaa in ciqaabtiisu ay tahay dil garsoortooda ciidamada qalabka sida marke uma banaana inay qof qof dilay oo kas u dilo ay xabsi ku xukumaan ama wax kale ay ku xukumaan sababtoo ah garsooruhu wuxuu fuliyaa go-aanada iyo xukunada sharciga dalka u yaallo uqsada wuxuu fuliyaa sharciga hor yaalo garsooruhu wax xukuma sharcigaas hadduu wax xukumin macnaha muhiimadda garsoornimaa meesha ka bixaysa iyo maxkamadeynti aa ka bixayso waxyaabaha ay sheegeen waxaa kamid ah qareen la-aan in maxkamadda la qaado maxkamadda ciidamada qalabkiisa qareena way qabataa xuquuqda eedeysan ay ka mid tahay qareen eedeysanahu inuu qabsado hadduu qabsan karinna ay maxkamaduhu u qabtaan waa arrin dastuuriya dastuurkuna maxkamaddu ma dhinac mari karta marka eedeymahaas waa waxba kama jiraan
waxaan garta markaan usoo laabo nidaamka shabaabka runtii horta wax dalka ku jiro waaye oo dhibaato inteeda la-eg dadka ku hayo inta ugu badan dhalinyaro waaye oo dhiman dhalinyaraha oo ayagana dhibaato geysto waaye dhibkaas darteeda loo xukumaa nidaamkan loo maraa sidaa noo sheegtay laakiin qofkan shabaabka lagu soo eedeeyey inta dacwadiisa marka ay soo bilaabanaysa ay kasoo bilaabanaysa xagga hay-adaha ammaanka gaar ahaan hay-addaas baaritaanada u qaabilsan oo kale nidaamka ay soo marsiiyaan ayaga guddi maxkamadiina ka tirsan ee intaysan maxkamadiina hor imaanin kadib wax kala socda ma jirtaa ma jiraan haddii ay jiraana marka idinka idin timaada dacwada maxkamadiina waxyaabaha ay awoodda ulada marka mataa qofkan dembi ma lahan shabaabnimo ee la sii daayo
absolutely maxkamadda ciidamada qalabka sida garsooraha horta sidiisaba garsoore looguma talagelin inuu hogaaminka baarista iyo meelaha wax lagu baaraya u tago garsooraha markay baarista ay wadaan hogaaminka baarista waxaa kormeer ku hayo oo la socdo tacliimaadka ama farsamooyinkii wax ku baari lahaayeen saxa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxay qaabilsan tahay kormeerka ciidamada inay hagto baaristooda xabsiyada inay booqato waa shaqooyinka xeer ilaalinta ciidamada leedahay xeeraalintu markay ku qanacdo qofkan inuu dembi dembiga eedeynta lagu eedeynayo uu qof kala yahay maxkamadda ciidamada ay soo gudbisaa waxaa maxkamadda dhacday dad lagu eedeynayo in ay dil geysteen oo mataqaanaa maxkamadda la hor keenay in ay maxkamaddu markii ay ku cadaaweysay kadib ay sii deysay sababtoo ah maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo muuqda cadeymo buuxa ay wax ku xukuntaa eedda loo haayo qofka muwaadinka muwaadinku sidiisaba amba eedeysanuhu waa beri ilaa looga caddeeyo inuu macnaha mataqaanaa dembi gale qof kastoo muwaadina waa saas eedeysanuhu waa beri ilaa maxkamadi ka xukunto qofka markii la keenayo maxkamaddu waxay aaminsan tahay inuu yahay qof beriya haddii lagu caddeey waayo eedda loo haystana maxkamaddu awoodaheeday ka mid taha siday xukunka u gaarto iyo gaarto inta maxkamaddu ay xukunto iyo inta ay sii daysaneen wax isku dhigma maaha inta sii daysaa badan waa rajeynaya dad badan inay ku qanceen marka laga hadlayo arrintaas ku saabsan nidaamka ay u wajahdo kooxaha ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee uusa al-shabaab la yidhaahdo weli waxaan ku guda jirnaa waraysigii aanu la lahayn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute markaa haddana dib u noqono runtii muddada ay soo jirtay maxkamaddu waxyaaba badan oo u qabsoomay oo nidaamyo kala duwan ay leedahay marka laga hadlayo hadda nidaamka dilka maahane nidaam kale oo shuruuc iyo waxyaabo kale oo maxkamaddu runtii u digsano sidoo kale hay-adaha horumar ay u sameeyaan marka haddaa wax nooga sheegto intay maxkamaddan jirtay wixii u qabsoomay tan wacyiga horta wacyigelinta waxaad ogtihiin dhallinyarada inta badan amba ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin discipline maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa dhacdo in askari loo keeno markay maxkamadeyntiisa dhegeysata kadibna ay dhahdo arrintan waa arrin discipline ee ma aha ciqaab sidaas ay dib ugu celisay dhahdo ha lagu ha la geeyo dugsiyada dhaqan celinta ciidamada sida dugsiga tababarka akademiyada jaraalkaahiya amba xeerada leenaca dugsiga tababarka militariga uu leeyahay disciplininka si oo nidaamka disciplininka loo baro qofka wacyigelin saasan ciidamada u samaysaa taa waxaa barbar socdo shabaabka waxaad og tahay shabaabka dowladda guud ahaanba waxa ugu degsan nidaam ay leeyihiin mar walba dhallinyarada shabaabka ha soo galaano ha yimaadaano qofki yimaadana waa laga cafinaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyada waxaa dhacdo in dad loo keeno xeer dhalinta iyo baarinta soo mara markay qiimaysay kadib qofkan ay u aragto inuu yahay qofkan qof afkaarta iyo aan kusii fogeyn iyo ummaddana dhibaato muuqata aan u geysanin waxay samaysaa inay geyso xerooyinka dhaqan celinta si maskaxdiisa afkaarti qaldaneed oo loogu shubay looga nadiifiyo loona mataqaanaa si loona hubiyo in ummadda qof u qalma uu yahay ummadda inuu ku laabto maxkamadda ciidamada qalabka sida arrimahaas aada u ixtiraamtaho uma kagama go-ono shabaabka inay xabsi ku xukunto ama toogata keliya kama go-one qofka waxay qiimaysaa iyo garsoortooyda qiimeeyaan ciidamada qalabka sida in qofkaani uu meel fog jiro iyo inuu meel dhow jiro haddii uu meel dhow jiro waxaa la geeyaa hogaaminkaas waxaan lagu waxaan inta laga hubinayo inuu ku naqon karo magaalada misaasa nidaamkaasaa la marsiiyaa arrinta ah maxkamadda ciidamada qalabka sida maxay qabatay oo ilaa iyo intay dhisay maxay qabatay maxkamadda ciidamada qalabka sida tan iyo markii dib loo abaabulay waxay waxyaabo fara badan ay qabatay waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada qalabka sida inta aan la aasaasin ka hor oo dib loo aasaasin ka hor waxaa waxaa jiri jira magaalada muqdisho dil fara badan oo aan la xisaabtan lahayn qofka qof dilaayo qofkii uu dilay qofki qofka dila magaalada jooga weliba iska dhaafay inuu cabsadee meeshii uu ku dila kama tago meeshiisuu joogaa meeshiisuu ku dila waxaa ka jirta magaalada isbaarooyin fara badan waxay gaarta maxkamadda ciidamada qalabka sida dadkii oo shacabka ahay oo aaminsanaa dadka inay isbaarada iyaga xuquuq ay leeyihiin ay tahay oo ahayd isbaarada markii lasoo gaaray dadka rakaabka biagsarnaa dhaheen warsiiya ninkan xuquuqdiisa waaye warsiiya naga siiya ilan shalay nin qof ku dila asagoo isbaaro ka rabo welina wuu taagan yahay taa dadka waxay aaminsaysay inuu ninkan uu yahay lacagta uu qaadanaya ay xuquuqdiisa tahay maxkamadda ciidamada qalabkiisa arrintaas waxay hooyinka ka bedeshay waxaa dhacday maxkamadda ciidamada qalabka sida dadkii la keenay oo loo keenay maxkamadda kuna caddaaday dembi oo galay in aysan magaaladii ku naqan dadkii waxay ku qanceen maxkamaddu in ay in la helay garsoor lagu qanci karo oo loo cidda ay ku dacweeyaan ee loo geeyo uusan kusoo laabanayno mar labaad oo dhibaynin waxaad ogtihiin dadku inay gaareen inay dhahaan haddaad aniga xabadda igu dhifato in adigana tiirka lagu gey doono liikaa tooga doono taasoo macnaheed ay tahay sharcina kala haga aniga adiga aala helaa marka maxkamadda ciidamada qalabkiisida waxay waxyaabahay qabato waxaa ka mid a waxay magaaladan aad iyo aad iyo aad uga dhintay ugana yaraysay ama xamar uga baabi'isay la dhihi karo dilkii faraha badnaay oo micno darad ahay oo aan uusan daba taagnin la xisaabtanka waxay keentay la xisaabtan dadka dilka geysanaya waxay keentay isbaarooyinka dadka dhiganaya oo taagnaa wadooyinka oo qaadanaya lacagta oo si sharci daro ku qaadanaya in isbaarooyinkii iyo iyo wixii dham ee laga kala cararo oo qofkii qaato xataa uusan mataqaanaa qof guri uu degan yahay la aqaanin oo xamar ku dhunto oo tuugsa qajaan oo lagu soo arooro isbaarooyinka la yaqaano meel hebel iyo meel hebel yaqaana in maxkamaddu ay tilaab adag ka qaatay waxyaabahay maxkamaddu qabatay ka mid tahay waxaad ogtahay maxkamaddu hadda isbuucyadii lasoo dhaafay inay tagtay gobolka shabeellada dhexe iyadoo ka bilowda meeshaas oloola sharci oo lagula dagaalamaayo muqaadaraadka waxay ka bilowday gobolka shabeellada dhexe oloola sharci oo lagula dagaalamaayo muqaadaraadka gobolka waxaa ku batay abuurista xashiishada maandaariyaha loo yaqaano xashiishada si ay dadka u ganacsadaan waxaa dhacday in dad dareyska ciidamada qalabka sida ku libisan ay xashiishka beeraha inta kasoo guraan ay u kala gudbiyaan gobolada arrintaasi maxkamadda ciidamada qalabka iyadoo ka duuleysa way tagtay gobolka maamulka gobolka iyo guud ahaan dadka gobolkana aad ay u mahdeen arrintaas sida maxkamadda ay u wajahday waxyaabaha ay ka qabatay ummadaas ay u qabatayna kamid tahay howlaha ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ummadda u hayso
waan gartay eetaan markaa usoo laabto naftarkeeda hadda ku saabsan waxqabadkaas maxkamadda ee isbaarooyinka oo kale askariya waxaan maqalnaa isbaaraa u tiilay wuxuu dhacay askarigana hadda sidaa noo sheegto taliyuu leeyahay hogaanuu ka tirsan yahay sidaas oo kale waa askarigan marka lasoo qaban lahaa ilaan qoriga asaga keligii sooma gadan ee taliskiisa u dhiibay nidaam uu ka tirsanaa oo ay jiray saraakiishaas ayagana tirkooda marka askarigaas lasoo qabtay ee halkaan la keenaya maxkamadda la saaraya miyaysan mudnaan isagana tirkiisii in sargaalkii lala soo istaajiyey maxkamadda oo caqabtaas ku yeesho
waa runta askariga waa loo taliyaa taliya uu leeyahay loogu talagalay inuu ilaaliyo askariga xuquuqda ka maqan iyo dhibaatada askari hadduu asiga qaldan yahay disabiliin la-aan uu yahay taliye loogu talagalay inuu asiga kormeero oo haddii qof xun yahayna uu gudbiyo haddii qof fiican yahayna uu gudbiyo uu dhaho qofkan qof fiican waay loogu talagaluu leeyahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaad og tahay inay tagtay afgooye bilihii lasoo dhaafay iyadoo gobolkaas guud ahaan lugta soo marisay waxyaabihii aan meesha ka sheegnay waxaa ka mid ahay in aysan dhici doonin in askari wado galay dadka dhibaateeyey la waayo haddii ay dhacdana taliyaha askarigaas xukumayey uu asiga booska askariga geli doono sababtoo ah taliyuhu wuxuu mas-uul ka yahay laguna aaminay in askarigaasi uu ilaaliyo uu kormeero uu ku shaqeeyo asigaa loogu talagalay haddii uu askariga dhibaato geysto oo meeshii la rabay inuu ummadda dhiiggiisa dhiiggiisa u huro oo ummaddii kusoo jeesto dhibaata u geysto macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu taliyaha laftiisa uu arrintaasi u dirsaday haddii uu taliyaha uusan iska soo gudbin askariga xun oo hore u usoo gudbinin oo asigoo asiga u talinaayo oo dhibaato geystanay macnaheedu waxaa waay inuu taliyaha laftigiisa oo asigana mas-uul ka yahay dhibaatada dhacde sidaas darteed maxkamaddu way ka caddaysay meeshaasi in arrintaas dhacdooyinka gobolka ka dhaco dhammaantiis aan loo saari doonin dadka geystay ay qeybna ka naqon doonaan dadkii mas-uulka u ahay dadkaas dadka geystay dhibaatada